halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah bisha februarina waa shan iyo toban sanadka laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washington d c na waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah haweenka gobolka awdal ee qurbo joogta ah oo kaalin ka geysta horumarinta gargaarka dadka reer awdal
waxtarkaygii u horreeyey haddaad i waraysatay weriye haashim wuxuu ahaa aqoontii ku taallay kaama shishay saxaafadda la yidhaahdo baanu horta ciidaha ciidsiin jirnay oon ku bilownay waxaanu urursan jirnay toban doolar bishii
ah sidoo kale aad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo ka bilowday magaalada boosaaso heesihii iyo cayaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa ku booriyey dalka ruushka ukrain iyo dalalka reer galbeedka maalintii isniinta inay dejiyaan xiisadda isagoo sheegay sida hadalka loo dhigay inaanay jirin wax la siisto diblomaasiyadda qiimaha dhibaatada bini'aadamka burburka iyo waxyeelada amniga yurub iyo caalamka waa mid aad u sarreeya si looga fekero ayuu yidhi duulaanka suurtagalka ee ruushka ee dalka ukrain taasoo reer galbeedku ay sheegeen inay dhici karto arbacadaba ma aqbali karno xitaa suurtagalnimada iska horimaad masiibo leh ayuu yidhi isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay waxa uu ballan qaaday inuu sii wadi doono la shaqaynta dhinacyada isagoo u soo bandhigay xafiisyadiisa inay gacan ka geystaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan ukrain saraakiisha ah ayaa sheegaya in ugu yaraan toddoba qof oo ay ku jiraan laba caruur ah ay ku dhinteen qarax iyo dab ka dambeeyey oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala koonfurta dalka faransiiska isniintii saraakiisha ayaa sheegay in uu socdo baadigoobka ugu yaraan laba qof oo weli la la'yahay wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa waxa uu tegay goobta uu qaraxu ka dhacay maalintii shalay waxaana uu sheegay in ilaa iyo soddon qof ay ku dhaawacmeen amaba ay soo gaareen dhaawacyo ka dhashay qaraxa idaacadda maxalliga ah idaacad maxalli ee ku taalla gudaha dalka faransiiska ayaa waxay ku warantay in qaraxa uu ka dhacay dabaqa hoose ee dhismo ka kooban laba dabaq kaasoo ahaa bar laga cunteeyo dabka ayaa markaasi waxa uu ku fiday dhismayaal derisla ah dhismahaasi idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanaad la socotaan sucaad cabdiraxmaan faarax waxay ka mid tahay qurba joogta reer awdal ee degan dalka norway iyadaiyo qurbajoog kale waxa ay kaalin ka geystaan horumarinta deegaanka wariyaha v o eda magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa uga warantay mashaariicda ay ka qabtaan qurbajoogta gobolka awdal magaalada boorama
aniga magacaygu waxa weeyaan xildhibaan sucaad cabdi faarax abraar norway degan weli haashim waad mahadsantahay fursaddan qaaligeed siisay gabdhaha iyaga reer awdal samafal badan baanu hablaha iyagu ka shaqaynay waxaanu leenahay urur haweenka ah oo maxay ahayd norway oo sula ka samaysan aan asaasnay waxtarkaygii u horreeyey haddaad i waraysatay weriye haashim wuxuu ahaa aqoontii ku taallay kaama shishay saxaafadda la yidhaahdo baanu horta ciidaha ciidsiin jirnay oon ku bilownay waxaanu urursan jirnay toban doolar bishii kolba meesha baahi ka jirto dee hooyooyin baanaha baanu dabooleyn aqoontaas waxaanu siin jirnay dharka ciidda waxaan ugu iibin jirnay furaashyada waxaan iibin jirnay duraaxadaha nasiib darada iminka waxaan arkaa iyadoo xidhan waxtarkayagii labaad wuxuu ahaa dhakhtarka waalida ee boorama waxaanu ka dhisnay saddexiyo toban qol oo ragga ah iyo saddexiyo toban qol oo dumarka ah si ay dumarkuna maqsin maqsi qof walba u helaan ugu talagalnay waxaanu bixinay jirnay xitaa fundracin aan ku bixin jirnay shaqaalaha ka shaqeeya taas waanu wax kaga qabanay ani keligay maahayna waxaa ammaantaa iskale iyo waxtarka hablahaasi u dhashay gobolada awdan
sucaad haddii aan ku weydiiyo maadaamaa tahay gabadh aqoonyahana waxbaratay wax dhinaca mashaariicda gabdhaha dhallinyarada ee waxbarashada awoodi waayey aada u qabataan ma jiraan maadaama aad tihiin haweenkii u dhashay gobolka awdal ee waxbartay
waad mahadsantahay wariya haashim waa su-aal aada iyo aada u muhiima had iyo jeer anagu dadka gudaha ayaa noo soo gudbiya baahiyaha ka jirta gobolada markaa laakiin anigu markaan iminka sidaan usoo noqnoqdo iminka saddex bilood baan joogaa oo sideed iyo tobanka bisha igu dhambrimayna saan dambe arintaasi waa arrimaha iga dhexguuxaya iminka arintaada haddaan usoo noqdo hadda waxaan qalbigayga ka dhexguuxaya arintaad iminka ii sheegaysid oo dumarku baahiyo badan ay qabaan weliba hablaha dhallinyartii ay baahiyo badan qabaan waxaan iminka qorshuhaygu ahaa in aan meesha markaa alaabtaa ka qaado aan ka dhigo iskuol gabdhaha ah niyadayday ku jirtaa qalbigayday ku jirtaa waa arinta aan rabay iminka brojectka iigu xiga een samaynayo oo keligayna ma rabeen waxaan ku rajo weynaayay ummaddaa u dhalatay goboladaasi inaanu ka wada qayb qaadano iyo dowladda norwijkaba waxaa jira tacadiyo badan oo ku dhaca haweenka ama kursiga ha ahaato ama xuquuqdooda ha ahaato ka gabdha ahaan waxbartay oo gobolka awdalo qurbahana jooga ma ka hadashaan xuquuqda haweenka dhibaatadu soo gaara dhow
maadsanid anigu horta aad baan ugu mashquulsanahay aadna waan uga hadlaa marka tan aad tidhina waaba arinta keliya ka shaqeeyo norway markaan joogo in badan oo wadanada norway ama skandinafkuna aad bay ii garanayaan waxaan ka shaqeeyaa horumarka dumarka iyo tacadigaas inay dumarku caqli ka yeeshaan oo wax ka bartaan oo ay diidaan iyo ubadka yaryada shanta sano ka yar rag iyo dumarba tacadiyada lagula kaco oy dilidu ka mid tahay oy ka mid tahay maxay ahayd gidaarkan ay jiifaan waxaan se rajaynayaa dumarka norway iyo dowladda norway iyo dumarka goboladan u dhashay iyo dumarka soomaaliyeed oo dhan inaan ka wada qayb qaadano oo anu haddaan gurigii bixiyo dee inta kalena layga caawiyo iyoaan ka rajaweyna waanaad mahadsantahay waa arrinta maskaxdeeda aada uga guuxda markaan magaalada dhex soo socdo
sucaad cabdi faarax abraar oo ka mid ah haweenka aqoon-yahanka ah ee ku nool qurbaha gaar ahaan wadanka norway u dhaqdhaqaaqda xuquuqda iyo kaalmooyinka bulshada rayidka iyo ka qayb qaadashada mashaariicaha iskaa waxu qabsaa ee laga fulinayo somalilan gaar ahaan gobolkan awdal iyo degmooyinka xuduudda ku dhow ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan oo aan idiin soo xullay
says somaliga v o a ayaad la socotaan gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada magaalada boosaaso waxaa ka bilowday tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala oo markii ugu horreysay muddo siddeed sana ah la qabtay wariyaha v o eda magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray
magaalada boosaaso ayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland waxay ka daahfureen tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala oo ah ciyaar dib loogu soo nooleynayo dhallinyarada maadaama aan la qaban ku dhowaad siddeed sano ciyaartii ugu horreysay galabta waxaa lagu daafuray degmooyinka boosaaso iyo xaafuun waxaana u soo daawasho tegay dhallinyaro isaga kala yimi daafaha magaalada boosaaso iyo weliba qaar ka mid ah gobolada puntland si ay ciyaarahan u daawadaan kulankii koowaad ee furitaanka waxaa wada yeeshay boosaaso oo martigelinaysay iyo xaafuun boosaaso ayaa ku adkaatay natiijo laba gool iyo hal ah gudoomiye ku-xigeenka xidhiirka kubadda cagta puntland farxaan maxamed carab ayaa ugu horreyntii sheegay in tartankan ujeeddada loo qabta ay tahay horumarinta isboortiga dhallinyarada degmooyinka tartankan muhiimadiis waxay ahayd tartanka nabadda iyo horumarinta ee gobolka bari waxaannu mar kasta u qareennaa in garoonnada puntland ay noqdaan cagaar marka waxaan rajaynayaa maanta inuu noqdo runtii ififaale keenaya in loo guntado horumarka oo wixii xunna layska dhaafo dhallinyarada sboortiska waxaan kula dardaarmayaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga shacabkana ay la shaqeeyaan laamaha amniga runtii koobkan waxaa loogu talagalay in dhallinyaradu isku barato in horumarka garoonkana loogu qareemo taasuunbaa inoo ballana duqa magaalada boosaaso cabdiqani deere dile iyo guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shahdoon ayaa sheegay in garoonka kubadda cagta magaalada boosaaso dibu dayactir loogu samayn doono si uu la mid noqdo garoommada kale ee ku yaala puntland kuwaas oo ah kuwo lagu ciyaaro xilli walba oo uu saaran yahay roogga cagaaran maadaama hadda dhallinyarada ay ku ciyaarayaan garoon ciid ah oo aan haysan dib u habeen garoonka maanta boosaaso oo ka farmaayo koobkaasu koobkaas wuxuu dhex yaallaa degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala waxaan u rajaynayaa dhammaantood bacyaal wanaagsan saaxiibnimo leh isdhexgal leh ammaanad leh isbarasho leh sida hadda la xusayo meeshan waxaa isugu yimid dhammaan geyiga soomaaliya ciyaartooyka kala yimid ayaa maanta boosomarti ku ah oo ku faraxsanahay inayna soo booqdaan oo noo yimaadaan oo naga soo qaybgalaan koobka maanta boosa laga furay garoonkaani insha allah biidnillaahi kariim waa dhismaya haddii ilaahay yidhaahdo xilligii ilaahay u qadaray wuu ku dhismayaa waxaana ku rajo weynahay insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan inuu noqdo garoon istandara oo caalami ah oo kuwa kale la mid ah istandarka ah khayr badan baan rajaynayaa
waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan daah furayno tartanka degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala wax lagu farxo weeye iyadoo siddeed sano aan cayaari ka dhicin garoonka magaalada boosaaso maanta inaan halkan ku daahfurayno tartanka degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala ilaahay mahaddiis weeye waxaan kula dardaarmayaa dhallinyarada cayaarta cayaaraysa iyo taageerayaashooda inay ilaaliyaan nabadgelyada lana shaqeeyaan ciidanka sugaaya ee ammaanka garoonka haddii aan ammaanku sugnayn cayaari ma dhacayso markii noogu dambaysay cayaar lagu cayaaro halkan wixii ka dhacay waayan ogeen waxaa kale oo ka muuqda garoonka dayac baa ka muuqda runtii waa wax laga naxo waye garoonku siduu yahay markaad eegto loo eego garoommada kale oo magaalooyinka puntland ku yaal insha allah waxaanu ku dadaalaynaa cayaarta dambeeto lagu cayaari doono inuu saa ka bedelmo waanu ku dadaalaynaa insha allah haddii ilaa hidmo wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland jaamac faarax muuse ayaa docdiisa waxa uu sheegay in dhallinyarada isku imaatikooda ay qayb ka qaadan doonto ammaanka isagoona sheegay in tartamada noocaana haddii la badiyo dhallinyarada ay farxad gelinayso runtii ujeeddooyinka koobkan muhiimaddeedu waxay ahayd kow marka ugu horraysa in dhallinyarada kala duwan ee degmooyinka gobolka bari ay isu yimaadaan ay isbartaan isku dhex galaan runtii farxaddooda iyo nashaadkooda ay wadaagaan waxaan filayaa ujeeddada kale ku jirtaa waxa weye ujeeddo dhinaca amniga ah waxaan u malaynayaa intaasoo kun oo qof inaanay suuragal ahayn in hal mar laysu keeno waxay isugu iman karaan oo keliya waxa weye dhinaca isboortiska marka waxaan rajaynayaa inuu amniga qayb weyn ka qaadan doono ugu dambayntii waxaan la hadalnay qaar ka mid a dhallinyaradii galabtay lagu daafuray tartanka degmooyinka gobolka bari oo kala watay labada kooxood boosaaso iyo xaafuun iyagoona isugu hambaliyeeyey guulaha ay kala gaareen maanta waxaan ciyaarnay ciyaartidii ugu horreysay oo ah furitaanka maaragtay koobka degmooyinka iyo deegaanka galgala guul baan kusoo gabagabaynay insha allahu waxaa weeye kulada mudana waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay guulaysanno
wallaahi horta cayaar wanaagsan waa soo bandhignay walow oo ilaahay iyo wixii noo qoray aysan nagu dhaceen qadarta ilaahay baa nagu dhacday baan leeyahay laakiin balaayarinteedu way fiicnaayeen boqolkiiba boqol insha allah khaladaadkii dhacayna dib baa ka soo sixi doonaa hadduu ilaahay idmo may taalis ma dhihi karo waxaan dhihi karnaa qadar bay ahayd taasu kubad wanaagsan waa soo bandhignay laakiin ilaahay wuxuu noo qoray unbaa meesha ka dhacay annaguna insha allah kulmo dambe waxaan rajaynaynaa inaan guulo fara badan kala baxno taasina waxay noo noqonaysaa dhiirigelin iyo inaan ka baranno casharo badan oo ah meelaha ka dabacsannahay inaan aragno si kastaba ahaatee ciyaarahan maantay laga daafuray magaalada boosaaso ee tartanka degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala waxaa ka qaybgelaya ku dhowaad toddoba degmo iyo weliba deegaanka galgala kuwaas oo kale ah boosaaso carmo xaafuun iskushuban ufayn qandala baledhidin iyo deegaanka galgala waxaana u soo daawasho taga galab walba halkan dhallinyaro kala duwan kuwaasoo si aada u xiiseynaya ciyaarahan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf haatanna maxamuud mascaddo oo inoo hayaa wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha caalamiga
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay magaalada dubai ee wadanka isutaga imaaraadka carabta waxaa si xiise badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee qaramada jaamacadda carabta waxaana tartankan oo ay kasoo qeyb galeen sagaal kooxood ka mida kooxaha kasoo qeyb galay xulka qaranka ee soomaaliya xulka qaranka ee soomaaliya oo saddex kulan soo ciyaaray ayaa laba laga badiyey midna guulaystay waxa uuna ka adkaaday xulka qaranka ee libiya tartankan ayaa haddaba waxaa u suuro gashay xulka qaranka ee soomaaliya kadib markay libiya kasoo guulaysteen inay u soo gudbaan ciyaaraha semifinalka oo ay fooda isdarayaan waddanka lubnaan tababaraha xulka qaranka ee soomaaliya cabdulqaadir xaaji daahir ashiikh ayaa waxaan isagoo ku sugan magaalada dubai wax ka weydiiyey bal rajada ay ka qabaan kulanka adag oo ay maanta la ciyaarayaan xulka qaranka ee lubnaan
kulankan aan maanta ciyaareyno haddii aan la yidhaahdo runtii rajadeenu aad bay u fiican tahay ciyaartooydana waxaad moodaa xoogaa inay hadda isla soo qabsadeen maadaama markii hore ay ka kala yimaadeen meelo kakala duwan meelo kala duwan haddana xaqiiqdii markii aan helnay xoogaa yara tababar ah oo dhalinyartii xoogaa yara ay isfahmeen qaab ciyaareedkooda ha noqoto difaaca iyo weerarka intaba runtii kulankii saddexaad ciyaar wanaagsan oo aada loogu reeqay ayay soo bandhigeen rajada marka aan ka qabno kulanka maanta kooxdii hore inooga adkaatay inaan ka badino aada iyo aad buu runtii u sareeya waxaan isleenahay haddii sidii aan ku qaabilno kooxda libiya ay dhalinyartu haddana muujiyaan in kooxda lubnaan aan wax la qaybsan doono haddii alla yidhaahdo marka ciyaarta iyada oo lubnaan aan la ciyaareyno haddii aan ka adkaano waxaan u gudbin doonaa ciyaarta finalka haddii nalaga badina markaasi waxay noqon doontaa inaan ciyaarno kaalinta saddexaad haddii alla yidhahdo ciyaartooyda xulka qaranka uga qaybgalaya tartanka ciyaaraha jaamacadda carabta ee ka soconaya magaalada dubai ayaa qaarkood waxaa laga soo xulay waddanka dibaddiisa halka qaarka kalena ay ka yimaadeen waddanka gudihiisa dhammaanba ciyaartooyda aan soo xulnay xaqiiqdii waxa ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan ayay ka yimaadeen waxaa ka mid ah waddanka maraykanka ayay ka yimaadeen qaar soomaaliya gudihiisa ayay ka yimaadeen yurub qaar baan ka sugeynay marka intoodii badan sidaa ayay ahaayeen inkastoo mid wuxuu ka yimid wadanka canada inkastoo ciyaartooy badan oo aan sugeynay ay qaarkood naga baaqdeen oo waxyaabaha runtii sababtu ahaa ay ahayd in guuldarooyin ay nagu dhacaan sababto ilaa iyo afar ciyaartooy oo iyagu ah ilaa iyo heer collejka ciyaara maraykanka ayaa runtii naga baaqday iyo koobo professional ah oo ka ciyaaraya yurub ayaa iyaguna baaqday qaarkood waxaa laga helay covid ayaa laga helay covid nneteen oo ah xanuunkan hadda socda midna waa uu naga dhaawacmay maalintii u horreysay tababarka halkan aan imaanay oo ciyaartooy runtii aada u wanaagsan asna waa naga dhaawacmay cabdusalaam oo aan ka keennay magaalada minnesora ee gobolka maraykanka marka runtii ciyaartooyda meelahaas ayaan kasoo kala xulxulnay wakhtiga isla joogoodan runtii aada buu runtii u yaraa waxaanan aaminsanahay haddii ay in badan oo kamid ah isla joogi lahayn adiga muddo ilaa iyo bil ah in runtii guul la taaban kara ay soo hoyn lahayn sidaas ay tahay runtii kama aanan xumin hadda qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen waxaan rajeynana insha allah guul inay gaaraan haddii alla yidhahdo ciyaaraha qaramada ee jaamacadda carabta oo ka mid a tartamada ugu xiisaha badan ee xulka qaranka ee soomaaliya uu ka qayb galo ayaa ah tartanka keli ah ee xulka qaranka ee soomaaliya ay hore ugu guulaysteen waxaana tababara sheikha iyo ciyaartooydiisu ay haatan rajo weyn ka qabaan inay koobkan hantiyaan inkastoo ay adag tahay in ay ka adkaadaan saddexda wadan ee kale ee ciyaaraha semifinalka ay isugu soo gudbeen si kastoo ay tahaba in xulka qaranka ee soomaaliya uu ciyaaraha semifinalka u soo baxo lafteeda ayaa farxad iyo guul u ah qayb badan oo ka mid ah taageerayaasha ciyaaraha kubadda kolayga ee soomaaliya dhegeystayaal xubinteenii ciyaarahan intaa ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo wararkii dhinaca ciyaaraha nala socodsiinayey haatana mar kale aan dib ugu laabanno dhinacii heesaha aan idiin hayno maanta
idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo